kulanku runtii waxaa aniga safarkayga u weheliyey hay-ado fara badan oo u n ka ah waxaa kala ahaayeen ninkii ku-xigeenka dhinaca humanitarianka u qaabilsan u n ka peter declernika la yidhaahdo hay-adahana waa badnaayeen u n ka qaybahoodao dhan ayay ahaayeen iyo deeqbixiyayaasha qaar ka mid ah hawsha loo socdayna waxay ahayd in dowlad goboleedka jubbaland la tago lala kulmo madaxweynaha lala kulmo wasiirada sectoriska ay khuseeyaan ama qaybaha ay khuseeyaan mashaariicda la doonaya in la fuliyo waxyaabaha laga wada hadlayay xoogga la saarayna waxaa ka mid a qaxootiga ka soo noqonaya kenya sidii ay u heli lahaayeen dariiq fiican oo ay ku soo noqon karaan iyo in aanay noqonin xeryo qaxooti intay ka yimaadaan haddana xeryo qaxooti ayna gelin ama kaamam ayna ku xaroonin ay ka mid noqdaan ummadooda sidii ay wax u qabsan lahaayeenna lagala shaqeeyo dhinaca qeybahaas kala duwan waa laga hadlahayey dhinaca amniga iyo sidii loo xoojin lahaa waa laga hadlahayey waxaa kaloo laga hadlay dhinaca mashaariic diyaara hadda oo la doonaya in dowlad goboleedka jubbaland laga hirgeliyo oo ah dowlad goboleedka howlaha ka socda in hoos loo daadejiyo oo la geeyo degmooyinka la xoojiyo degmooyinka si degmooyinku ay si soo dooran karaan oo doorasho ay uga dhici karayso waayahay haddii aan kala qaadno oo aan su-aal kaa weydiiyo soo celinta qaxootiga soomaaliyeed iyo dadka soo qulqulaya ee ku soo laabanaya dalka waxaa jira qoysas boqolaal oo kusoo laabtay dalka oo kasoo laabanaya xeryaha qaxootiyada dhadhaab maxaa loo hayaa oo mashaariica maxaa waxqabada oo dadkaasi loo hayaa waxaa loo hayaa marka ugu horeysa meelaha ay kusoo noqonayaan waa in laga diyaariyo waxyaabaha lagama maarmaanka sida waxbarashada caafimaadka biyaha hooyiga waxaasoo dhan in laga diyaariyo marka ku xigtana la siiya dadkaasi waxyaabo loogu talagalay oo ah in ay wax ku qabsadaan qaar xagga ganacsiga loo wareejiyo qaar xagga kalluumaysiga loo wareejiyo qaar beeraha iyo xagga gacan laga siiyo qaar xagga xoolodhaqatada gacan laga siiyo dadkuna runtii waxaan isleeyahay mashaariicda haldar la diyaariya marka la eego oo weliba sida degdegta badan in loo fuliyo la doonayo wixii horo hadal iyo assessment iyo kormeer iyo booqashi iyo waxaas way isla soo dhammaadeen hadda in wax la qabto wax la fuliyo asbuuc iyo labo wax ka yar in howlahaasi ku bilowdaan ayaa la doonayaa dadkuna way runtii ka raysan doonaan xeryaha qaxootiga waxaynan heli doonaan inay noloshoodii dib labaatan sano ka hor ama shan iyo labaatan sano ka hor siday ahaayeen si ka fiican inay kusoo laabtaan wasiir madaxda soomaalida iyo madaxda beesha caalamka waxay sheegaan in wax loo qabanayo dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danyarta ah marka muxuu oga doonaan karaa hadalkiinan hadda aad maanta kulanka oga hadasheen hadalladiina hore wuxuu uga duwanaan karaa waxa la qabtay marka la arko marka waxaan isleenahay waxa la qaban doonaa la arki doonaa marka ayaa laga jawaabi doonaa su-aashaas laakiin hadda madaxweynaha jubbaland iyo kabinetkiisa ama wasiiradiisa iyo dowladda federaalka oonan ugu matelayey iyo hay-adihii caalamka kuwii deeqda bixinayay iyo kuwii shaqooyinka qabanayay intaba waa laysugu yimid waxbaa la qorsheeyey waxbaana lagu heshiiyey in la qabto sida loo qabanayo iyo time tibleka lagu qabanayo wakhtiyada lagu qabanayo waa la diyaariyey taa waxaa dheer iyo doorashada oo mar walba miiska saaran meel kastoo arrimaha soomaaliya lagaga hadlayo iyo doorka dowlad goboleedka jubbaland kaga aadan doorka haweenku ku yeelanayaan iyo sida maxaanku idhaahdaa loo diyaarin lahaa waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka waa howlahaasoo dhan dadka qaxootiga ee ka soo laabanaya xeryaha dhadhaab ee u gudbaya deegaanada ay al-shabaab maamulaan sida jubbada dhexe oo kale ma isla soo qaadeen xaaladooda iyo waxa laga yeelayo
weli ma jiraan dad halkaasi u noqonayo oo aan aragnay laakiin dadku xor bay u yihiin markay soo noqdaan ama shabaab ha maamusho ama cid kale ha maamusho dadku waxaa la rabaa inay deegaanadii ay ka yimaadeen ku noqdaan dabcan deegaan uu shabaab haysan doona ma jirto waa laga xoreynaya dalka meel kastoo maxaanku dhaa dalka ka midana xor bay ahaanaysaa marka dhibaata kama jirayso qofku meeshu rabu ku noqon karaa ama hadda al-shabaab ha jooga ama yaanu joogin hadduu hadda jooga ma joogi doono saacad iyo labi iyo maalmi iyo wiig iyo asbuuc iyo bil waxay doontaa qaadato laakiin qorshuhu waa sidaas
arrimaha doorashada dalka ka dhici doonta ma ku soo qaadeen kulamadiinan kulanka jubbaland dowladda soomaaliya ka socotay iyo madaxda kale ee beesha caalamka dabcan meel walba soomaali arinteeda lagu haya doorashada waa lagu soo qaadaya waa lagu soo qaaday waxaana lagu ballansan yahay in shir la isugu yimaada magaalada muqdisho shirkaasoo noqon doona shirka finally go-aan lagaga gaarayo howlaha siday loo dhaqaajin lahaa oo ay hawsh u bilaaban lahayd gudiyadii doorashada waa la sameeyey gudiyada in laysu keeno oo iyaga laysbaro oo laysdhexgeliyo oo maxaanku dhaha education loo sameeyo maxaanku dhahda awareness loo sameeyo iyo in delegationadii ka imaan lahaa dadweynaha ee wax dooran lahaa la keeno oo la diyaariyo oo maxaanku idhaahdaa iyaga laftirkooda u baahan in wax la baro la edicate gareeyo la yidhaahdo maxaanku dhaha saasaad wax u dooranaysaan kriteriyadaasaad eegeysaan halkaasaad wax ka eegeysaan dadku runtii deegaamo kala duwan bay ka imaanayaan waxay u imanayaan in yarbaa fahamsan waxaa loo baahanya in la fahamsiiyo dadku waxay u imanayaan shaqada laga rabo mas-uuliyadda saaran iyo waxa laga doonaya inay sameeyaan marka arrimahaasoo dhan beesha caalamka ka waran sida ay gacan idinkaga siinayso dabcan gudiyaa la sameeyey doorashada loo sameeyey gudiyada doorashada iyo beesha caalamka ciddii gacan ka geysanaysa iyo isteedyada dowlad goboleedyada shaqada lagu qabanayo iyo dowladda federaalka gudiyadan ay samaysay iyo dowlad goboleedyada intaasaa shaqada iskale waa election electionkana dad yar baa maamula innagu wasaaradda arrimo guud ahaan waxaan ku leenahay in aanu liidhkii ahaano shaqooyinka la qabanayo securitigooda iyo barnaamijkooda iyo siday u socdaan iyo waxaasoo dhan doorka aan ku leenahay inaan kala shaqeyn cid inooga baahata ma isdhihi kartaa wasiir waxaa jiro dhaliilo ku aadan qaabka ay wax u socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha loo soo jeedinayo dabcan dhaliil la-aan ma noqon karno waa qirsanahay dhaliila inay jiraan laakiin waxaan isleeyahay dhaliilaha kuwa ugu badani waa waxa naga kabasitiga naga ka weyn oo ama aanaan awoodeedi lahayn ama go-aankeeda aanaan lahayn ama aanaan dhaqaalaheedii haynin ama loo baahan yahay in laga tashado because xilligii cid wasaarad wasiir iyo cid maaragtay lamida ay go-aan iska gaadhaysay ma waa wada tashi waa collective responsibility waxaasaa laga wada shaqaynaya marka annagu wax lagu heshiiyey ayaan fulin karnaa waxaan lagu heshiinin ama weli hawshoodii socota waxba kama qaban karno